إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada saaka oo jimcahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada baay iyo banaadir shil gaari oo waxyeelo dhaliya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan waqooyiga soomaaliya waxaa dib loo furay masjid ku yaala magaalada jamac ee gobolka jubbada hoose kaasoo lagu sameeyey dayactir ballaaran maamulada kala baxay jubbaland iyo puntland ayaa kasoo horjeestay hanaanka siyaasadeed ee ay wax ku wado dowladda federaalka kadib shir hogaamiyaasha maamuladaasi oo usoo gabagaboobay magaalada garowe qoysas ku nool degmada warshiik ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay dowladda federaalka iyo shirkad turkiya ka wadaan dhul daaqsiimeed iyo dhulbeereed u dhow degmadaas wasiir ka tirsan maamul kala baxay jubbaland ayaa walaaca ka muujiyey xiisad ka taagan magaalada beled xawo ee gobolka gadow mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in dalku gumaysi ku jiro marka laga reebo dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga warka dibadda dhegeystayaal saakay waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad soddon arday ah ayaa ku dhintay dalka afrikada dhexe kadib markii uu dab ka kacay xarun waxbarasho intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii saaka aan idiinkugu soo diyaarinay warkeena subax iminkana u diyaargaroob ah warkaasoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
waa labada bisha muxaram ee sanadka cusub ee kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan toddobiyo labaatanka bisha juun sannada laba kun shan iyo labaatanka markaana aan gudaha usii galno tafaasiisha warka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada baay iyo banaadir guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroonimadii hore ee saakay waxay qarax ka fulisay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaasoo la leegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ku sugnaa bar kontaroole u yaalay xaafadda goday makane ee degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ilaa iyo haatan ma soo gaarin tafaasiil ku aadan qaraxaas dhankaas iyo gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xidhada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka burjeedka oo dhowaan la kulmay dagaal culus oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo dhaca duleedka magaalada baydhabo isnana ma soo gaareen tafaasiil ku aadan weerarkaas shil gaari oo waxyeelo dhaliya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan waqooyiga soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi maalintii shalay shil gaari oo geystay waxyeelo kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka burco iyo caynaba gaari ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee maamulka la baxay somalilan ayaa galay shilkan ka dhacay waddada xidhiirisa magaalooyinka burco iyo caynaba inkastoo aan ilaa iyo iminka la soo warin khasaaro dhimasho waxaa haddana shilkan ku dhaawacmay laba ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee maamulka la baxay somalilan iyo xubno kale oo la saarnaa gaariga sawiro laga soo qaaday gaariga shilka galay ayaa waxaa ka muuqday burbur xooggan oo soo gaaray haddaba gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa marar badan sidan oo kale u martigeliyey shilal galaaftay nolosha dad badan waxaa dib loo furay masjid ku yaala magaalada jamam ee gobolka jubbada hoose kaasoo lagu sameeyey dayactir ballaaran haddaba munaasabad ka dhacday jamaame waxaa ka qayb galay warkan inooga diyaariyey cali aadan xasan munaasabada furitaanka masjidka ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasamay waxaana kasoo qayb galay culamaa udiin nuqabo ganacsato iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ah ee degmada dadkan ayaa muujinayay sida ay ugu faraxsan yihiin dhammaadka dhismaha masjidka guddiga dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyey kharashaadkii ku baxay dhismaha iyo dayactirka masjidka iyagoona u mahad celiyey bulshada iyo ganacsatada isku howshay dib u dhiska masaajidka masaajidka muddada uu noo socday waxay ahayd soddon habeen ama wax bil ah ayuu ahaa galab jumca ayaan bilaabnay khudbaan ku tukanay ilaahay waxaan weydiisanay biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ilaahay wuu noogu kaalmeeya caawa jumcana ilahay wuxuu qadiray inaan furno masaajidkan waxaa weeyaan qarashka galay labaa loo qeybiyaa qarashka laamiyeeriyada iyo maxay dhahaan iyo alwaaxyada hal qof aa baxsata aa baxsata hal cid aa baxsata ay faaxaajaa la yidhahdaa maamadaas waxaa weeyaan ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu ilaahay qabrigeeda janno ugu dhigo waxay isku noqotay toban kun shan boqol labaatan iyo kow doolar dhibic afar ee noqotay waxgaradkii ka hadlay goobta ayaa si weyn u soo dhoweeyey bulshada degmada gaar ahaan ganacsatada kuwaas oo door muuqda ka qaatay hirgelinta dayactirka masaajidka waxaa sidoo kale bulshada lagu booriyey inay si wadajir ah u ilaashadaan masaajidka kana dhigaan meel lagu barto diinta islaamka laguna cibaadaysto walaalayaal waa makaan cibaado ah lagu cibaadaysto lagu gudo lagu gudo macnaa salaadaha faralka ah shanta waqti ismid walaalayaal ay ku kulmaan ay isugu imaadaan kooxda jiran kooxda xanuunsan kooxda walaalayaal lagu ogaado man bana lilaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna
magaaladan jamaame waxay aad ugu caanbaxday dhisidda masaajidada waa dareemi kartiin masjiduljaamac suu ahaan jiray reer jamaamaa u istaageen waa la dhistay masjid nuur siduu ahaa waa awtiin sida loo dhisay waa arkaysin masaajid kaloo weliba magaalada gadaal ka jiro oo ragga ay wada garanayaan reer jamaame jamaamaa u istaagtay hadda kan wuu dhisnaa wax yaroo dayactira iyo kor ha loo qaado unbuu ahaa marka sida oo degdega ah loo dhisay ooma looga qayb qaata waa dareemi kartiin mas-uuliyiinta ka socotay maamulka islaamiga ah ee degmada ayaa dhankooda ballan qaaday inay garab taagan yihiin mashruuc kasta oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada munaasabadda ayaa waxay ku soo dhammaatay duco iyo dhiirigelin loo jeedinayo cid kasta oo ka qayb qaadatay dib u dhiska masjidul quba maamulada la kala baxay jubbaland iyo puntland ayaa kasoo horjeestay hanaanka siyaasadeed ee wax ku wada dowladda federaalka kadib shir hogaamiyaasha maamuladaasi ugu soo gebagaboowey magaalada garowe faahfaahinta warkan waxaa la diyaar ah maxamed qaasim maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe ee xarunta u ah maamul kala baxay puntland ka socday shir si wadajir ah ay u yeesheen axmed madoobe iyo siciid deni oo ah hogaamiyaasha maamulada la baxay jubbaland iyo puntland kadib shirkan markii uu soo gabagaboobay waxay shalay soo saareen war-saxaafadad soo bandhigaya qodobadii ay isku afkarteen oo ay ku jiraan kuwo ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo siyaasadooda ku aadan doorashooyinka wax kabeddelka ay ku samaysay dastuurka ay ku dhaqanto iyo arrimo kale oo ay diidan yihiin axmed madoobe iyo siciid deni ayaa waxba kama jiraan ku sheegay wax kabeddelka dowladda federaalku ku samaysay dastuurka u qoran waxayna sheegeen inaysan awood u lahayn inay wax ka beddesho haddaba shirka waxaa ka soo baxay dowladaha puntland iyo jubbaland waxay isku raaceen in guud ahaan ay waxba kama jiraan tahay wax kabeddelka la sheegay in lagu sameeyey dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adaha dowladda federaalka awood uma lahan wax kabeddelka qodobada asaasiga ah ee dastuuriga ah sidoo kale dowladaha puntland iyo jubbaland ma aqoonsanaa wax kasta oo ka dhashay wax kabeddelka lagu sameeyey dastuurka waxay si cad u sheegeen inaysan aqoonsanayn tillaabooyin dhowr ah oo ay dowladda federaalku qaaday kadib wax kabeddelkii dastuurka waxay ku eedeeyeen inay ku tagrfashay dhaqaalihii ay siiyeen shisheeyaha qaybtii ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen iyo inay u adeegsatay weerarada iyaga ka dhanka ah shisheeyaha ayayna u soo jeediyeen inay iyaga si toos ah ula soo xiriiraan haddaba dowladaha puntland iyo jubbaland waxay beesha caalamka ugu baaqayaan in dub eegis lagu sameeyo habka loo gaarsiiyo soomaaliya kaalmada ay bixiso beesha caalamka isla markaasna ay deeqbixiyaashu toos ula macaamilaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya inta heshiis buuxa laga gaarayo hanaanka qaybsiga khayraadka iyo awoodaha dalka dowladaha puntland iyo jubbaland waxay caddaynayaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si xun ugu takrifashay awoodaha afarta ah ee uu siinayo dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalk soomaaliya hadalka labada maamul ayaa kusoo aadaya xilli in muddo ahba oo khilaaf xoogan oo arrimaha siyaasadda la xiriira oo kala dhexeeyey dowladda federaalka iyagoo ka baaqday shirar kala duwan oo dhowr jeer ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud taas oo caddayn u ah halka uu khilaafkoodu gaaray qoysas ku nool degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay dowladda federaalka iyo shirka turkiga ka wadaan dhul daaqsiimeed iyo dhulbeereed u dhow degmadaas tafaasiil ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar xilli dowladda federaalka uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud ee dalka ka wado xaraash ka dhan hantida ummadda soomaaliyeed ayaa waxuu imika xaraashaya dhul daaqsimeed iyo dhulbeereed ku yaala dowladka degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe isagoona ay boobkani ku heliyaan shirkado ay ka mid yihiin kuwa turkida sida dadka deegaanku ay sheegeen waxaa dhulkooda si gaar ah boobka ugu hayaa laba shirkadood oo ay mid ay tahay shirkadda turkida ee albeerka shirkad loogu magacaabo docol waxayna sheegeen in dowladda federaalka horkacayso shirkadahan iyaduna wadato arrinta ay sida gaarka cabashada ugu muujinayaa ah in halkaasi dhagaxyo waaweyn oo shubha soo dhigeen dowladda federaalka ee shirkadaha ay wadato iyagoo huwan magac mashruuciyo inay horumarinayaan deegaanka sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyo bulshada qeybada kala duwan oo arrintan ku buraarugaya hubkooda qaatay waxayna sheegeen inaan dhulkaan laga boobi karin islamarkaana ay difaacayaan waa kuwan iyaga ka warmaya arrintaas waxaan dacwo ka nahay shirkadda dhagaxaan soo dhigtay shirkadda albeereg iyo mataqaanaa shirkadda la yidhaha docol la yidhaha ma dacwo ka nahay dhulkan boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa joogta dhulkan dhul oo mataqaanaa oo sano mataqaanaa kumayaal sano la leeyahay waaye qolyaha soo dhiga waxaan gadaashaydaa waxaan gadaashaynaa qolyaha soo dhiga waa burcad waa tuugo waa dad dadkaan handadi raba dad la handadi karana ma aha waa sira yihiinaan leeyaha ka noqdaan dhulkeenna aabbayaasheenaan ka dhaxalnay dad maha qaxootiyahoo haddaan yimida ma nihin dad deegaankoodii joogaan nahnay ninkay hawuuga jirto inuu wax ka samaysto ee asu deegaan ka samaysta amba asu mashaariic ka fuliyo you ku ajarminaan leennahay habaan ka bix aan ka joognaa haddii ilaahay idmo hadduu naga nalaga aqbalo dhulkayna waxaan weyninka badan loo la soo dhiga nalan ka qaado khayroo nabad haddaan nalan ka qaadin dad oo maaragtaya dhulkooda anaana la xoog lagu qaadan karinaa meeshaan degan si kastaba ahaatee tan iyo markuu dowladda federaalka majaraha u qabtay xasan sheikh wax heshiisyo qarsoodi ay kugu muuqdaba uu la galay shirkado shisheeye kuwaasoo boobba'an ku haya khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoona ay shirkadahaasi horbadisha dowladda turkiga kaasoo horey loogu wareejiyay bad iyo berri intaba wasiir ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa walaac ka muujiyey xiisad ka taagan magaalada beled xaawo ee gobolka gadow cabdinaan xaaji muxsin ayaa warkan inoo ambaqaadaya yuusuf dhoomaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ay isku horfadhiyaan magaalada beled xaawo ee gobolka gadow dhuumaal ayaa waxa uu sheegay in ay qoryaha kasoo qaadan doonaan ciidamada dowladda federaalka islamarkaana aan la ogolaan doonin in wax maamulkooda ahayn ay hubsi haystaan
waxaa waa ka nimid hadda aniga jenaraalkaas difaac baan iskugu jiraa waana la weerarahayaa may kuwaanaan na weerarahay waana la weerarahayaa may kuwaanaan na weerarahay may kuwaanaan na weerarahay wax laysku haysta lama yaqaano dadkii waa baaba'een qoryaa la wadwata maxaan u nimid marka waxaan u nimid inaan nadaaminno oo wixii ciidan noqon hayana aan halkan dugsigan ku soo xarayno wixii aan ciidan noqonaynin aan raalli naga ahaado war labaatan qori oo mid midka amar qaadanhaya aan la arag oo mid meeshaan aad aad dhihi karta aan la arag oo nin walba humbaallaynayo maantay cidda u taagan oo inay kala dhiciyaan la rabo kow baad ka tihiin laba ma aha kow baad ka tihiin kuwaas markaan soo xaraynayno waxaad u diyaargaroobaysaan difaaca beled xaawo inaad wax ka gashaan annagu waxaan rabnaa inaan xarayno soo sax ma aha
waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo ciidamadooda ay isku horfadhiyaan magaalada beled xaawo ee gobolka gadow waxaana ay qarka u saaran yihiin in mar kale dagaal hubka noocyadiisa kala duwan laysku adeegsado uu ka dhex dhaco si kastaba ha ahaatee waxaa cirka isku sii shareeraya xurgufta siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda federaalka iyo maamulada isku dhafka ah ee isku magacaabay jubbaland iyo kan puntland kadib markii hogaamiyaashooda ay yeesheen shir ay kaga soo horjeedaan xasan sheekh iyo sida uu wax u wado mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in dalku gumaysi ku jiro marka laga reebo dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga mar kale iyo mubaarak cumar nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha hoose ayaa mar uu waraysi siinayay warbaahinta islaamiga alfurqaan habeenkii xalay wuxuu tilmaamay in soomaaliya uu yahay dal ku jira gumaysi shisheeye marka laga reebo deegaanada wilaayaadka islaamiga ee shareecada islaamka lagu maamulo wuxuu sheegay in weligeedba soomaaliya aanay xor noqon gumaystiya caddaanka markuu dalka ka baxayna ay talada u dhiibeen kuwa uu isagu barbaariyey oo soomaali ah soomaaliya weligeedna xorma noqon weligeedba xorma noqon marka laga reebo intan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulku ay ka taliyaan marka laga reebo wax xoriya ma jiraan weligeedna ma noqon xor waxaan u dhahay soomaaliya waagii hore macnihii lix iyo labaatankan juun ee hadda la sheegayo wixii ka horreeyey gaalo caddaanah ka talin jirtay xafiisyada gaala cadaanaha fadhi jirtay baliiska gaala cadaanaha xukumaysay mataqaanaa ciidamada ayuu nooc gaala cadaanaha xukumaysay ayuu nooc dalka xafiisyada laga xukumo ama beere ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama mataqaanaa siyaasad ha noqoto ama mataqaanaa arrin bulsho ha noqoto gaal cadaana xukumayay amaa lixdankii gaalo madmadoob baa lagu wareejiyey oo soomaali ah isagoo hadalkiisa sii watana wadan cilmi ayuu sheegay in dowladda federaalka ay ka dhigan tahay maamul hoostaga etoobiya iyo kenya wuxuuna wax lala yaaba ku tilmaamay in nin soomaali oo ay joog ah uu xilligan ku doodo inuu xorriyad u dubaaldegayo adduunka waxaa ugu liita xagga soomaalida markaan ka hadlo soomaalidu waxay ka faani jirtay oo ka santaagi jirtay xabashi iyo kenya xabashi iyo kenya waddanka haysta say u dabaaldegayaan waaye nin soomaaliya oo maanta taagan oo oo waa yeela weliba oo dadkii hore ah oo ogaa wixii lasoo maray isagoo waddanka xabashiyu haysato oo kenya haysato xorriyad baan u dabaaldegayaa ma dhihi karo beentiis weeyaan hal maaduu ku dhihi karaa waxaan leeyahay aniga xasan gurguurta iyo maalgoboleedyadu guddigood waa dowlada yaryar ee u shaqeeya etoobiya iyo kenya sidaasay xor ku yihiin maadaama etoobiya iyo kenya u shaqeeyaan laakiin nin soomaaliya ee waa yeel ammaantay oo wixii dhacay soo arkay oo soomaaliya ilaa lixdankii waxgarad ahoo wax og wixii ka sii horreeyana ama bugaa ku qaatay ama mataqaana ilaa maadale waarignimo ku qaatay oo bartay inuu maanta xorriyad baan u dabaaldegayaa yidhaahdo ma aha soomaaliya maaha kaas maalintii shalay ayuu ku beegnay lix iyo labaatanka juun oo ay soomaalida qaar u dabaaldegaan iyagoo tilmaamay inay tahay markii ay xuruubeen gobollada waqooyi ee soomaaliya laakiin aqoon-yahanada waxgaradkiiyo culimmadu waxa ay sheegayeen in dalku weli ku jiro gumaysi loona baahan yahay in la xoreeyo warkan dhegeystayaal saake waxaad kala socotaan warbaahintii islaamiga ah alfurqaan markaana qodobka dibadda ku dhowaad soddon arday ah ayaa ku dhintay dalka afrikada dhexe kadib markii uu dab ka kacay xarun waxbarasho dalka afrikada dhexe ee ku yaala bartamaha qaaradda ayaa waxaa ka dhacay qarax culus oo uu sababay dab koronto kaasoo nafta dhaafiyey tobannaan arday oo imtixaan ku gelay mid ka mid ah xarumaha waxbarasho halkaasoo ay ku sugnaayeen in ka badan shan kun oo arday ugu yaraan sagaal iyo labaatan arday ayaa ku nafwaayay qaraxan oo ka dhacay magaalada banqi ee caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe kadib markii uu qarxay mid ka mid ah baalayaasha korontada safriya ee magaaladaas intii la u guda jiray maalinta labaad ee imtixaanka dugsiga sare dalka afrikada dhexe oo ka mid ah waddamada la daala dhacaya dib u dhacyada ay ka dhaxleen gumaystaha caddaanka gaar ahaan faransiiska ayaa haatan wajahaya culaysyo ku waadan badqabka korontada iyo xakamaynteeda awooddeeda warkii dhegaystayaal saaki oo jimcaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waynageynta